gudoomiyaha degmada cadaada faarax diriye wartamayn saaris muddo afarin tababar ku saabsan tayeenta iyo baahinta adeega daldegista midaysan ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya munaasabada furitaanka tababarka ayaa gudoomiyaha waxaa ku heliyay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk dowsinta xukuumadda federaalk soomaaliya cabdiqani maxamed wehiliye inta ay socotay munaasabada tababarka ayaa gudoomiyaha degmada cadaada iyo agaasimaha arrimaha gudaha federaalk dowsinta xukuumadda federaalk soomaaliya ee si rasmi ugu wareejiyey adeega dadegista midaysan xarumaha caafimaadka iyo walka degmada agabka casriga ee diiwaangelinta nidaamka dijitaalka ee dadegista midaysan xukuumadda federaalk soomaaliya gudoomiyaha degmada cadaada farax dariye warsame ayaa hadal ka jeediyay furitaanka tababarka ayaa xusay adeega dadegista midaysan inuu muhiim u yahay horumarinta maamulka degmada iyo qorsheynta adeega bulshada isagoo carabku adkeeyey in ay maamulka degmada cadaado ay ka go-an tahay in loo adeego bulshada si hufan oo casri ah agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha federaalk xukuumadda federaalk soomaaliya iyo cabdiqani maxamed wehli ayaa leenkiisa tilmaamay in nidaamka cusub ee dijitaalka ah uu fudayn doono diiwaangelinta dadegista bixinta adeega isku xiran ee heer qaran heer dowlad goboleed ee midaynta dadegista midaysan tababarkan ayaa qayb ka ah dadaalada xukuumadda federaalk soomaaliya iyo dowlad goboleedyada lagu horumarinaya nidaamka diiwaangelinta iyadoo cadaad noqotay mid ka mid ah magaalooyinka hormuudka oo ah adeega dijitaalka dadegista midaysan xukuumadda federaalk soomaliya heer qaran heer dowlad goboleed